aan ku bilownaya waxaa xalay magaalada london xanuunka covid sagaal iyo toban uu geeriyooday alhamiiste axmed ismaaciil xuseen xudaydi xudaydi oo loo yaqaanay amaba lagu naanaysi jiray boqorkii cuudka ayaa ay da-diisu ahayd labaiyo sagaashan sano haddaba wariyahayaga magaalada muqdisho seyneb abuukar maxamed ayaa la hadashay qaar ka mid a fanaaniinta soomaalida ee halkaasi ku sugan islamarkaana warbixintan nooga soo diyaarisay allaha u naxariistee waxaa magaalada london ku geeriyooday abwaan fanaan laxamiiste axmed ismaaciil xuseen xudaydi oo lagu magacaabi jiray boqorka cuudka maadaama uu ku xeeldheeraa tumidda kabanka amaba garaacidiisa geerida abwaanka ayaa waxa ay si weyn u taabatay qeybaha kala duwan ee bahda fanka soomaaliyeed waxaana ay ka warbixiyeen taariikhdii iyo waxyaabihii ay ku xusuustaan abwaan cabdidhuux yuusuf oo ka tirsan rugcadaaga fanka soomaaliyeed ayaa si kooban ugu hadlay taariikhdii uu fanka ku lahaa allaha u naxariistay axmed ismaaciil xudeydi allaha u naxariiste e meeshan wax lagu soo koobi kara ma aha abwaan buu ahaa heese sameeya laxan sameeya kaman tuma aabbihii kamanka ayuu ahaa oo meel uu yimaado cid kale kaman kama dhowaajin karinba ilaahayga casawajalaahi u naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun baan leennahay naf waliba mawdka way dhadhaminaysaa waxaan leennahay taariikhduu fanka ku lahaa ummadda soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeedba way tabaysaa taariikh nool buu ahaa dadka maanta hadda jooga abwaaninta ninka ugu da'da weyn buu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naxariisii janno ka waraabiyo oo jannadii firdowsahay uu geeyo ummadda soomaaliyeed fanaaninta soomaaliyeed awlaaddiisii ehelkiisii qaraabadiisii asxaabtiisii waxaan leennahay samir iyo iimaan oo annagu aan ku jirna allaha naga siiyo hobollada waaberi si gaar ah ayaan leennahay samir iyo iimaan allaha ka siiyo fanaaninta soomaaliyeedoo idin sidoo kale waa tacsi guud ummadda soomaaliyeedna sidoo kale fankiisuna kama sheekayn karno sidoo kale maxamed xasan barrow oo ka mid ah fanaaniintii hobolada waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu xusuusan karo marxuumka isagoo tilmaamay in uu sameeyey heeso badan oo wadani iyo jaceyl isugu jira
xusuustiisa ama taariikhdiisa lama soo koobi karo laakiin wadaniyadda markaan eegno waagii xorriyadda heesaha isaga calaamada u ahaa ee maandeeq iyo qaadi waxaa ka mid ahaa howda magacaaga haybsa calankaaga soo anaan raaco haybsa calankaaga marka lama soo koobi karo wadani abwaan wadani ah oo taariikh kuleh dalka soomaaliya siiba kabanka cuudka wuxuu ahaa aabbihii cuudka aabbihii kabanka marka xudaydii maanta taariikhdiisi waalgelaya haddii la yidhaahdo intaa lagu soo dhammayn kara ma aha waxaan kaasinaha ummadda soomaaliyeed inay u ducayso maanta ilahina ha u naxariisto ilmihiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo fanaaniinta soomaaliyeedooda iyo fanaaniinta qaranka waa beri waa ugu tacsiinaya anuu magacooda ku hadlaya ayaan ummadda soomaaliyed ugu tacsiinaya allaha u naxariistay axmed ismaaciil xuseen xudeydi waxa uu ku dhashay magaalada berbera kunsagaalboqolsideediyolabaatanki waxaana uu jiray labaiyo sagaashan sano axmed ismaaciil xuseen xudeydi ayaa fanka kusoo biiray isagoo ay da-diisu tahay siddeed iyo toban sano waxa uuna dhallinyaronimadiisii kusoo qaatay kuna soo barbaaray magaalada cadan ee dalka yemen halkaasoo uu kaga qayb galay tartan dhanka fanka ah oo uu guul weyn ka soo hooyey ka hor inta uusan usoo tallaabin soomaaliya sida ay tilmaamtay faadumo cali nakruuma oo ka mid ah fanaaniinta hobolada waaberi taariikh horaan bartay xudeydi wuxuu ahaa aabbahayo aabbihii fanku aabbayaasha oday ka mid wuxuu ahaa wuxuu ahaa nin laxamada sameeya heesaha sameeya allifaa ah mulaxan ah nin wax ka matala buu ahaa wuxuu ahaa aabbe fanka soomaaliyeed lagu xasuusto xudaydi kabanka markuu gacanta qaado nin walba uu ka daba inuu asagu garaaco maayo lama garaaci jirin waxaa xusuustiisa ugu weyn ay ahayd markuu cadan ka yimid markuu cadan ka soo galay ayuu walaalkiis oo cadan joogay asagu reer cadmeed buu waagii hore ahaa adugu lixdankii iyo lixdan iyo afartii meelahaas uu yimid markaasuu wuxuu qaaday hees la yidhaahdo walaalkiisa yaa aada ugu muusanaabay inay xagga u ku noqdo markaasuu yidhi ku noqon maayo laakiin wuxuu u tiriya hees la yidhaahdo laba aabba wada dhalay iyo ubad walaalo ah arintii timaadaba iska kaashanayo isla ooda arige aqalkee dhabarkii adoogay kii laga abuura uuna oo yeeyo waxay ahayd halayska markii hoose hore oon anagu fankan ku soo biirnay weligii aan ku naqaanay xudeyd uura oo yaa la dhihi jiray heesaa uu ku soo baxay oo yacni uu walaalkii ku xasuusan jiray xudeydii ma ilaabi karno taariikhdiisii aabbahay oo naga dhintay aabbahaygii dhalay ma aabbihii igu xigay buu ahaa sidoo kale khadiijo maxamed muuse khadiijo ceere gaabo oo ka tirsan hablihii barisimaadka ay soo wada shaqeeyeen xudayde dhowr bil ka horna isugu dambeysay london ayaa v o a ugu warantay sida ay u taabatay geerida abwaanka ayaa waxaan soo baxayey ayaan laba bilood saddex bilood ka hor baan iigu dambeysay aragtidiisa london waxaan leeyahay inaa lilaahi waa inaa ilaahay raajicuun waa geeray xanuun badan laakiin wixii dee ilaahay maalkan maanta ku amro inuu ku amro waa ku amranahay waana wakhtigiisii waana maalintiisii inaa lilaahi waa inaa ilaahay raajicuun kulli nafsi daaqatamowd baan leeyahay walaalkay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo wax kaloo aan u qaban karra ma jirto waa inaan walaalkeen u ducayno waayo qofku hadduu dhinto wuxuu kaaga baahanyay ducuun ilaahay buu u tegay ilaahay buuna u noolaa abwaan xudaydi oo ahaa rugcadaa dhinaca fanka iyo muusiga ah ayaa waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta waaweyn ee doorka weyn ku lahaa fanka soomaaliyeed sida uu sharaxayo xuseen cilmi cali oto dheere oo ka mid ahaa kooxdii waxbarashada iftin
wuxuu ahaa runtii aabbihii kabanka ninkii ugu horreeya kaban garaaca inuu aniga ila ahaa wuxuuna ahaa nin aad iyo aad fanka ugu dhundaloolo markii ugu dambeysay wuxuu ku fakarayeyba in markinuu fankii dhintay inuu soo nooleeyo macalimiinbu wuxuu ahaa dhallinyaro yaryara uu kabanka bari jiray laakiin macalinkoodii waa ka dhintay laakiin tiirka ka weyne ka baxay waa kasii weyn anigu waxaan ku talin lahaa oon dhihi lahaa xudaydii maadaama uu ahaa aabbihii kabanka kabankiisii caa'ilada haysa ama dadka haya inay noo keenaan si aan tiyaatarka u surno oo loogu xasuusto wasalaamu calaykum dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida ku timid allaha u naxariistay abwaan xudaydi oo ka mid ahaa hobolada qaranka ee waaberi oo xanuunka korona ugu geeriyooday magaalada london oo muddooyinkii ugu dambeeyey uu ku xanuunsanaa saynab abukar maxamed v o a muqdisho